deegaanka madhaba oo dhaca koonfurta gobolka jubbada hoose ayaa waxaa degan bulsho intooda badan ay noloshoodu ku tiirsan tahay ka kalluumaysiga badda mas-uuliyiin ka tirsan labada gole ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa booqasho ku tegay deegaankaasi waxayna bulshada la yeesheen kulan isxog waraysi ah iyadoona bulshadu ay mas-uuliyiinta u sheegeen baahiyaha kala duwan ee ka jira deegaanka madhaba mid ka mid a dhalinyarada jasiiradda madhabo oo ku hadlayay magaca dhalinyarada jasiiraddaasi ayaa sheegay in baahiyo kala duwan oo wax ka qabasho u baahan ay ka jiraan deegaanka waxauna si gaara u codsaday in dhalinyarada deegaankaasi ku nool laga caawiyo helitaanka agab ay ku kalluumaystaan muwaadiniintii reer madhabo ee jubbaland waxaan doonaynaa insha allah hamdulilaahidma in waxqabad dhammaystiran dowladdanada ee noo qabato qoli walba maanta nin walba camalkiisuu quutaa ninka geela la jira geeluu quutaa ninka loda la jira loduu quutaa kan arag la jira sidoo kale annaga waxaan nahay dad badley ah oo baddaas ka shaqaysta oo ilahay waa ku roya salaada baddaas oo shaqa taga ilahay waa ku roon yahay ee shaqadooda baddaas tahay gaadiidada aan ku shaqaysanayna way naga dhamaadeen hadday faarboorto tahay iyo hadday doon tahay intaba qalabka sidoo kale waa u baahannahay in qalab nooloo keeno dhanka kale wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka dowlad goboleedka jubbaland cabdiraxmaan maxamed maxamuud oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii deegaankaasi gaaray ayaa sheegay in wax laga qaban doono baahiyaha ay soo gudbiyeen bulshada reer madhabo waxaa laga hadlay xagga waxaa weeye caafimaadka waxaa laga hadlay xagga biyaha waxaa laga hadlay xagga waxbarashada waxaa laga hadlay xagga kalluumaysiga iyo baahiyaha ka jira wax badan oo ka mid a waxaasi oo loogu talagalay dowladda jubbaland inay deegaamadan laga qabto wixii hore loo qabtayna waa la qabtay waxa gaabkaa ead ka cabanaysaan ama aad waxbay tilmaamaysaan hadda laga bilaabo waxbaa laga qabanaya haddii alla idmo sidii horena noqon mayso adeegga looga baahan yahay hadday noqoto waxaweye dhakhaatiir hadday noqoto waxaweeye dawo iyo hadday noqoto xagga gaadiidka oo madhawo iyo juula inta u dhaxaysa waxaa weeye waxa looga baahan yahay xagga gaadiidka ama ambalaasta ah iyadana insha allahu tacala waa la keeni doonaa wasaaradda caafimaadka way keeni doontaa ee dowladda jubbaland hadii alla idmo jasiiradda madhabo ayaa waxaa ka jira baahiyo kala duwan oo dhanka waxbarashada iyo caafimaadka iyo sidoo kale in dhalinyarada deegaankaasi aysan haysan agab ku filan oo ay kusoo kalluumaystaan waxaana la rajeynayaa in dowlad goboleedka jubbaland ay baahiyaha deegaankaasi ka jira wax ka qabato